بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii abushujaac qeybtii ganacsiga iyo beeca waxaan kasoo hadalnay xayiridda qofka laga xayiro ama xajiriga qofka laga xayirayo maalkiisa oo loo ogolayn inuu ku tasarufo oo laga qof kale mas-uulu ka noqonayo oo ugu tasarufayo wixii masaalixdiisa ah waan kasoo hadalnay lix qof baan ku tilmaanay qofka sabiga ah ilmaha yarka ah iyo qofka xanuunsane waalan iyo midka doqonka mubadirka maalkiisa ku ciyaara iyo qofka cayrtooba oo dayn badanna lagu leeyahay intaas ayaan kasoo hadalnay halkan sheikha wuxuu ka gelayaa wuxuu yihi faslun fi sulxi waxa uu fasal u yahay ama baab u yahay ama qeyb ka yahay heshiiska dadku inay heshiyaan ay wax ku heshiyaan waana maaragtay laba qof markay doodaan ama ay muran dhex maro murankaasi ha noqdo mid ganacsi ku saabsan ama mid wax kale ku saabsane wax lagu kala gurinayo labadaasi qof laba arrimood baa u bannaan in loo garnaqo oo gartaasi loo gooyo oo qofka gar darana la yidhaahdo waad gar daran tahay qofka gar kalena loo sheego inuu garta leeyahay xaqii uu qofkaas ku lahaana laga siiyo maxkamadda islaamiga ahi ay ka siiso waa arrin wey waxay kale oo leeyihiin inuu mid kamida xaqiisii ka tanaasulo kii kalena uu maaragtay aqbalo sidaasna ay ku heshiyaan oo wax waaye maaragtay labadoodii wadaagaan qof baa qof dayn ku leh dayntiibuu bixin waayey waxaad kula heshiisay qayb baan kaa dhimayaa inta kale iska bixi waa heshiis wey heshiiskaasi allah subxaanahu watacaala qur-aanka uu kaga hadlay dhinac kastoo heshiis u yahayba wasulxu khayr waxa weeye sulxiga khayr baa ku sugan weliba sulxigaasi nikaax iyo caqdi soo dhex maraya ninka iyo xaaskiisa ayuu ku yimido gabadha haddii ninkeedii ay fallaaganimo iyo inuu maaragtay madax adag yahay iyo inuu xaqeedii ka gaabinayo ay aragto waxaa u banaan inay heshiis la gasho ah in ay tidhaahdo waxaasaan ka tanaasulay waxaasna waan kaa rabaa وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير خير با كجرب الله سبحانه وتعالى كتل مامي خير كاسنا وبركة إيه وح وناكسن وكدش الله ودا قف قفك حقي تكتنازلا قفك لو تنازلنا ما هين حقي سوين هيه الله سبحانه وتعالى با أكفى لقاضية إن وحي كم قنسيه aakharana ajar fara badan oo allah subxaana watacaala u yaboohayo u siinayo khayrka ku jirana waa kaas weeye mid adduun iyo mid aakharaba ayaa ku jira nabiguna sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixabu wuxuu ku leeyahay wasulxu jaa-isun bayna almuslimiina ilaa sulxan xarama xalaalan aw axalla xaraaman wuxuu leeyahay nabigu sal alla alay wasalam iyo heshiisku waxa weeye uu banaan yahay dadka mu'miniinta dhexdooda wuu ku banaan yahay ilaa hal sulxiga wax xaaraan ah xalaaleynahaya ama wax xalaal ah xaaraantinimeynahaya maahane haddii laakiin uu sulxigu yahay shay banaan oo caadi a owl hore banaana haddii uu yahay waxa weeye labada qof way ku heshiin karaan sheikhu wuxuu yihi raximahu llahu tacaala wayasixu asulxu sulxigu uu ansaxayaa labada qof way heshiin karaan maca aliqraari marka ay la jirto iqraar uu qofku qiranayo xaqa lagu leeyahay ama maaragtay waxa uu qofka kale uu ku leeyahay fil amwaali maalka intaasay qofkaan ugu leeyahay qofkaani intaasaan maaragtay ka qabaa waxa weye markii uu qofku qirto qofkii la heshiinayaa wey laakiin qofku hadduu inkiro qofkii ka dhaco heshiis ma noqonaysa wey qofkii laakiin qofkii hadduu tabar waayo yihahdo ruuxan ma awoodo waxa weeye markaasi waa lagula heshiin karaa laakiin haddii aad baq diidan tahay xoolihii lagugu lahaa aad diidan tahay ood leedahay laygumaba lahaba heshiis meesha ma yaallo wey aakharaad keenaysaa haddii aad hadda adduunka ku keeni weydo qofkiina dau iska sabri sabr weeye uno wixii maaragtay xaqiisi ahaabuu iskaga tegey maxaa yeeley waxa uu ka dhalan karta inuu ama dagaalamo amaba uu maxkamad kula tirsado oo xabsi ku geeyo intuba way imaan kartaa haddii adduunka lagaga qaadi waayna aakhare ayaa lagaa qaaday oo hantidaadii iyo waxii aad maaragtay lahayd oo hanti aakhiraadka ahaa wixii cibaado iyo soon iyo salaad aad lahayd ayuu kaa qaadanaya waakiin nabigu oranaya sallau alay wasalam mufliska qofka la yidhaahdo ummadayda waa ke markay ay dhaheen waa qofkaan dirhan iyo dinaar haysan waxba haysanin ma aha kaas maaha buu yihi nabigu sal alay wasalam waa qofka aakhare imaanaya asagoo soon iyo salaad iyo zake iyo maaragtay sadaqo badan uu baxsaday camal wanaagsan oo fara badan uu yeeshay la yimid ayaa maaragtay aakhare la keenaya camalkaasna wuxuu sabab ugu noqon lahaa inuu jannada ku galo laakiin dad badan baa fayl usoo gelaya midkaan maal buu ka dhacay midkaan hantiy oo waxa weeye buu ka khiyaanay midkaan wuu xantay midkaan wuu caayay midkaan dhiiggiisu daadiyey midkaan dhib buu u geystay qof walbaba hantidiisii asaga maaragtay cibaadadiisii iyo wixii uu soo shaqaystay adduunka uu jannada ku geli lahaa baa looga qaadayaa dadkiibaa intii ay ku lahaayeen oo kale oo camal aajir ah ayay kaga qaadanayaan asagiina meeshaasa marka waxaa ku dhacaysa inuu muflis noqdo bankrabs qofuu ku dhacay qof qaybtoobay inuu noqdo oo wixii aakhare uu la yimid oo uu jannada ku geli lahaa hortiisa looga qaato weliba hadday dhammaadaan dadkiina weli sii haraan dadka dunuubtooda inta laga qaado ayaa asaga korka laga saarayaa ilaa uu naarta ka galow marka laakiin haddii qofku uu yidhahdo war waxaasaad igu leedahay ii cafi ama haddaad ii cafinayso qofkii asagoo khiyaar leh uu asagana maaragtay cafiyo waa sidaas weye fil amwaali maalka ayaa maaragtay iqraarkaasi u yahay qofku qiranayo iyo wamaa afdaa ilayha wixii maalku keenahayo maal wixii uu keeni karawa oo waa maxay qof baa qof dilay mag baad ku leedahay diyaad ku leedahay ama maaragtay waxaad ku leedahay in aad qofkii qofkaaga dilay aada dilato iyo in macnaha lagu dilo iyo inaad aad mag ka qaadato iyo inaad cafido marka haddii aad laakiin aaba aadanba qirsanaynba inaad wax dishay meesha way ka baxaysaa heshiis wa laakiin haddaad qirsan tahay waxa weeye maalkii waxaad dhihi kartaa qofkaan la iima dilahaye hanti ha la isiiyo oo magtiisi ha layga siiyo waxaad dhahaysaa han mag badan ha layga siiyo magtii uu aan aan kulaha ka badan si aan inaan dil ii dilaan rabaa haddii kale waa in magta la ii badiyaa xataa waad dhihi kartaa meeshii magta ay ka kacaysay oo boqolka halaad ahaa waxaad dhihi kartaa ha laga badiyo oo intaas ha lagu daro waa haddii aad rabto inaad cafiso marka cafiskaas asaga ah oo qofkii meeshii qofka dil u geysan lahaa qofkii kas u dilay qofka weye uu ku cafiyay inuu mag ka qaato waa nooc cafiska ka mida way waa nooc maaragtay tanaazul ka mida way waxaa kaloo ku banaan inaad taa waxbaba kaama rababa oo orod iska baxaa tirahdood iska cafiso taasina waxay dhalinaysaa inuu qofkii asaga ahaa janno ku galo oo kaa dhintay haddii qofkaaga la dilay aada cafiso oo aad alla darti u cafiso ood tidhaahdid qofkii dilay waan cafiyey qof baa aabbaha dilay qofkii baa lagu soo qabtay inaad dilato ama mag ka qaadato waxaad tidhi magna kama rabo waanan maaragtay mana dilanayo alla darti baan u cafiyey taas haddaad tidhaahdo waxaa meesha hubaal ah gaaranti ah waalidkaagii ama qofkii weligaad u ahaydo dartiis qofkaas u cafisay inuu jannada gelaayo oo arrinta ayada a sababtooda uu jannada ku gelaayo xaq baad u leedahay marka inaad sidaas tirahdid waxaad kaloo xaq u leedahay inaad tirahdo maya waan aar goosanayaa waa in la ii dilaa qofkaas si wanaagsan lagugu dilo ayadana waa kuu banaan tahay waxaa kuu banaan inaad mag ka qaadato iyo cafiskaas marka waa heshiis asaga laftirkiisa aan maal ahayn laakiin maalka keenowa ama maalkao kale awey wa huwa heshiisku noocaani laba nooc weye laba qaybood baa heshiiska loo galaa oo qofka markii uu qof ku wax ku leeyahay ama hanti uu ku leeyahay ama mag uu ku leeyahay waa un laba qaybood ibraa inuu qofkii wax cafiyo oo uu wax maaragtay wuxuu lahaa uu iska daayo iyo wa mucaawada inuu bedel qaato wixii shay shaygii uu lahaa uu qofkii ka qaato laakiin bedelkiisii uu qaato usan shaygii uusan qaadanin waa waa waa heshiis waxaan kaa rabay inaad isiisii waxaad kugu lahaa boqol kun oo dollar laakiin haddaad dahbi igu bedesho baan maaragtay waad u bedelan kartaa mucaawada waayo waa bedel qaadasho bedelkii shaygan aan lahaa waxaan kaa rabaa inaad waxaas ii keento gaari noocaas haddaad ii keento waxaan kugu lahaa waa kuu cafiyey waxaas haddaad ii samayso bedel baad ka dhixtay midna waa inaad baasiga dhan faraha ka qaado falibraau cafinta oo guud waxa weeye ikhtisaaruhu qofka xaqa leh inuu ku gaabsado min xaqihi xaqiisa calaa bacdihi qayb ka mida inuu ku gaabsado macnaha qayb ka mida inuu ka gaabsado uu yidhaahda intaas waan ku cafi intaana waan kaa rabaa qayb ka mida ayuu cafiyey ayib walaa yajuusu tacliiquhu calaa shardin ma banaana in lagu xiro shardi in lagu xiro la yidhaahdo waxaan xaqayga ku cafinaya haddii aad saas iyo saas samayso shaaficiyada ayaa ku xiro ma arrintaa ku xira laakiin waxa weeye culimada qaarkoodna waxay leeyihiin shardi maba lahaba ayib matalan hadduu yidhaahdoo kale bisha kowdeeda haddii la gaaro waxaan kugula heshiinayaa sidaas maya waa inaad hadda ila heshiiso haddaan hadda ila heshiinaynin waa dambaan isu heshiinaya ma shaqeynayso saasoo kale ayay leeyihiin laakiin wax diidaayo oo oo oo adilo ah ma garanayo walmucaawadatu macnaha qaybtaasi waa ibraaga waa cafinta wey mucaawadaduna waa bedel qaadasho weeye cuduluhu ka leexasho weeye can xaqihi qofku xaqiisii uu ka leexdo oo ilaa gayrihi wax aanan xaqiis ahayn uu u leexdo macnaha shaygii uu ku lahaa qofkan oo xaqa ahaa buu ka tegayaa shay kale buu leeyahay kaasaan kaa rabaa wey oo qofka kalena uu isaguna ogolaanayo ayib wayajri calayhi waxaana maaragtay ku soconaya arrinta ayadaa xukma albayci ganacsiga iyo maaragtay wax kala iibsiga xukunkeedii baa ku soconaya oo maxaa loola jeeda ganacsiga marka labada qof ay wax ku wax kala gadanayo waa wax kala bedelasho wey waxbaad gadanaysaa qof baad gaari ka gadanaysaa qof baad guri ka gadanaysaa qof baad alaab ka gadanaysaa qof baad dukaan ka gadanaysaa markii intaadna wax la kala wareeginood meeshii joogtaan oo aad markaad heshiisaan waad ka bixi kartaa waxaad dhihi kartaa nin waa ka noqday gaarigii ma rababa nin waa ka noqday alaabtii ma rabo motoorkii ma rabo waa ka noqday gurigii ma rabo wax walba maaragtay waa inta aadna wax la kala wareegino meeshii khiyaarka uu weli jiro sidaasoo kale wey haddii uu qofkii kugula heshiiyo lacagtaan kugu lahaa gaari haddaad ii keento waan ku cafinaya haddana intii aadan meesha lagu kala tegin wuu ka laaban karaa wey bedel qaadashada sidii ganacsiga wax alla wixii xugun ganacsi kusoo arooray oo aan hadda maalmo hore kasoo hadlaynay intii oo kale ayaa ku dareersanaysa buu leeyahay wey wayajuusu lilinsaani qofka waxaa u banaan marka intaas wuxuu kaga baxay maaragtay qofka waxyaabaha isku leeyihiin heshiiska ka gala wey waxyaabaha kaloo heshiiska laga galaya waxaa kamid a waxyaabaha dadka udhexeeya wadooyinka iyo dariiqyada yararka iyo taasu marka sheikhu gelaya wuxuu leeyahy wayajuusu lilinsaani qofka waxaa u banaan an yushrica royshan inuu bilaabo oo dhiso maaragtay barando ama meel macnaha gurigiisa hortiisa oo kale saankaas meesha dadku mara sidewalka korkiisa matalan guri waddo shaaric oo weyn ayuu maraya fi ariiqa naafidi waddada weyn laga gudbo waddooyinka weyn main streetka ayaa ariiq naafid la yihahdaa wey waddada main streetka oo qofkii dhinac ka degan yahay marka sidewalkii iyo meeshii dadku marayey amaba waddada xataa korteeda waxa uu gurigiisa kasoo fidin karaa shay la harsadoo kale masalan waa shareecada ma ma way u banaan tahay qofka markii ay saas tahay waa goorma waa haddii aanan wax dhiba cidna ku mudanaynin oo wuxuu leeyahy baxaytu laa yatadararu lmaaru bihi dadka meesha maraya kuma dhibtooneen inay faa'iide ka helaan maogi mada matalan sidewalkii dadku marayay oo tanqaaf ka dhistay hadduu dadka hoosinayo dadkii ka faa'iidaysanayo waa meesheed laakiin haddii dadkii ku dhibtoonayaan oo shaygan ay nacab yihiin aada meesha ka taagtay amaba maaragtay waddadii ay marayeen gaariyaasha dhib u keensanayso cariiri gelinaysa amaba wax meeshaas maraya waddada meeshii kalimansiga ama gaariyaasha waaweyn ay mar lahaayeen ay noqonayso inay cariiri ku noqoto ma banaana wey wax dhib ah hadayba dadka u keenayso ma banaana waddaduna waddo weyn tahay maaragtay laakiin haddaysan dhib u keenaynin waa ku banaan tahay ma banaana fidduubi duruubta maaragtay waddooyinka xaafadaha dhex mara weeye main streetkaan ahayn wa waddooyinka yararka ah labada waddo waaweyn isku xira ayaa waxaa la yidhahdaa derbi ayaa la yidhahdaa marka waddooyinkaas yararka xaafadaha ku yaala ma banaana almushtariki laisla wadaago almushtaraki laisla wadaago dadku isla wadaagaan inaad wax gooniya ka samayso ma banaana ilaa biidni shurakaai dadka waddadaasi wada wadaag oo dhan inay isu wada ogolaadaan moogiye xaafadda neighborhoodka aad degan tahay waddada yartaah oo dhex marta inaad wax ka dhex dhisato ama aada meel ka taagto waddada maaragtay shaarica ummadda dhan udhexaysay oo yarta ah ma banaana inay xaafadoo dhan isku raacsan tahay iyo dadka deriskaaga kula wadaaga waddada dhinacyadeeda ku degan maahane ayib wuxuu leeyahy wayajuusu taqdiimu lbaabi lakin haddaad la heshiiso way banaan tahay wayajuusu taqdiimu lbaabi albaabka in lasoo hormariyo horay la keeno dhinaca waddada meeshay ku dhamaata la geeyo way banaan tahay fi duruubi almushtaraki waddooyinka la wadaago inaad albaabka waxoogaa yar horay usoo durkiso way banaan tahay walaa yajuusu taakhiiruhu inaad waddadii intaad ka durkisa aada u durkiso dhinacii meesha waddada ay ku dhammaanaysay ra'siga waddada meeshay kaga dhammaanaysay inaad la aado ma banaano wey laakiin waxaa banaan haddii ay maaragtay waddada meeshii ay n n albaabka galaal galaal uga bixi lahayd way banaan tahay waxaan marka banaaneyn inaad waddada xaggeedii aad ku durugto ta'khiir macnaha waddada aad ku aakhirto ayaa ku banaaneyn wey ana meesha ugu dambaysa ee waddada si aad aad markaasi aad u xirto waddada qaybteedii hore iyo qaybteedii dambe calaa kulli xaal waxa weeye waa waxyaabaha belediyada ama dadka maaragtay dawladda hoose ay ka shaqeeyaan waxaas haddii ay meesha xukuumad ka jirin dadku way ku inay ku heshiiyo ilaa biidni shurakaa'i ta'khiirkaasi waxaan la ogolayn oo waddada inaad qayb ka akhirisood gadaal uga aado aan lagu ogolayn dhinaci madaxa waddada aad ka aado ilaa dadka dhan ay kugula heshiiyaan mugli meel aad keliga aad qaadan karta ma aha wa laakiin waxaa ku banaan albaabka inaad xoogaha horay aada usoo maaragtay durkiso way ku banaan tahay wallahu tacaala aclam wsala allahuma wasalama cala nabiyina maxamed wacala ali saxbi ajmaciin